أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أما بعد casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda kontan iyo saddexaad ee suuratu nisaa ka mid ah waxaa noo soo dembeeyey oo casharkii ugu dembeeyey uu ku saabsanaa ka hadlid laga hadlaayey tilmaamo ay ku sifoobeen yuhuuddii madiine joogtay oo haddana culimmada ahaayo iyagu waxyaqaanay oo garanayey kitaabkii iyo towreedkii ay akrinayeen oo ogaana nebiga sala allahu calayhi wasalam moxamed ah nubuwadiisa ogaa iyo risaaladiisa nimankaa iyagu inay kitaabkii alle ka doorteen sixir iyo jiiyo daaquud iyo jibti inay ka doorteen iyo kahana marka faal iyo sixir iyo maadaama ay ka doorteen kutubtii kitaabkii allah subxaanahu watacaala usoo dejiyey haddana markii la weyd haddana markii la su-aalay reer maka oo wathaniyiin ahaayo markaa sanam caabudi jiray markay ku yidhaahdeen annaga iyo moxamed yaa fiican oo toosan waa tii marka ay ku jawaabeen idinkaa toosan alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biاljibti waالطaaquut wayaquuluuna liladiina kafaruu haؤulaaءi ahdaa min aladiina aamanuu sabiila meeshaas marka tilmaan ayaa lasoo sheegay waxaana u tilmaan ahayd yahuudda inay diintoodana been ay ka sheegaan ayagoo og oo markay leeyihiin nin sanam caabudo iyo nin diinka xagga alle ka helayo oo loo waxyoonayo risaaladiisa ay ku yaqaanaan kitaabadooda marka ay leeyihiin kan sanamka caabudaa fiican waxay ku tusaysaa buhtaan iyo been abuurad iyo qubxi ayb kitaabkii in laga tago oo sixir la aadana qubxi kale waayo iyadana qabaa-ixdii marka yahuudda laga sii waramayaa xaaladaasaa marka laga soo baxay idraab intiqaali ah baa la gelayaa marka am lahum nasiibun am bal eh alahum ma waxay leeyihiin nasiibun nasiib miyaa u sugnaaday oo ay leeyihiin nasiibka oo min almulki mulkiga xaggiisa ka ahaaday fa-idan falow kaana lahum nasiibun min almulki hadduu u sugnaan lahaa nasiib xagga mulkiga iyo boqortooyada iyo maamulka caalamka hadduu nasiib ay ugu sugnaan lahaa laa yu-tuuna ma aynan siiyeen annaasa dadkii ma siinayaan naqiiran wax la eg qadra naqiirin lafta timirta korkeeda godadka ku yaallo yaraan intay ka qabaan wax la eg dadka uma aynan taageen aayaddan marka isku soo duubduub yahuuddii marka waxaa lagu eedeynayaa bukli tilmaan kale oo ay leeyihiin waxay tahay bukli mulki ayagu hadda ma haystaan oo koonka ayaga ma maamulaan laakiin haddii loo dhiibi lahaa oo ay mulkiga wax ka haysan lahaayeen dadka ma aynan u taageen timirta lafteeda yacni meesha jeexan korkeeda yani meesha jeexan waa hooseysaa yacni lafta timirta dhabarkeeda laba god ama saddex god ayaa ku yaallo oo markaad fiiriso cirbadda caaradeeda oo kale la eg mararka qaar ama wax yar ka weyn marka shayga marka ay carabta rabto waa yaraantiisa inay ka hadasho ayay waxay ka cabiraan qadra naqiirin qadra fatiilin wahaakada naqiir iyo fatiil iyo qidmiir saddexdaba waa saddex shay oo loo loogu tusaale qaato yaraanta iyo xaqaarada marka waxaa laleeyahay shay yar oo aan macno lahayn xataa ku siin dadka ma siin lahayn laakiin mulki baanba gacanta ugu jirin marka amta waxaan ka dhignay bimacnaa bal oo idraabiyaan ka dhignay idraabkuna waa idraab intiqaali ah waaye hab yacnii wax yahuudii lagu soo tilmaamay ayaa laga soo guurayaa haddana tilmaan kale ayaa naloo sheegayaa marka am lahum amtu markay yani bimacnaa alidraab ay tahay bal ayaa lagu macnaynayaa hamzadana iyo waxaa laqa hamze istifhaamna waa la qadaraa iyo waxa ka dambeeya marka laysku qadaraa am lahum bal ee alahum sida ugu fiican saas qaar aan hamsada qadarayninna waa jiraan laakiin in la qadaro ayaa badan si kale waxay tahay miimta in laga dhigo sila zaa'ida in laga dhiga miimta marka maxay noqonaysaa am lahum alahum ma leeyihiin wax idraab iskaba dhaaf baqawina sidaasuu ishaarayaa oo wuxuu leeyahy yacnii alahum walmiimu sila silatun miimku marka waa zaa'id am lahum ay alahum miyuu u sugnaadayoo ma leeyihiin yahuuddii ayb istifhaamka macnihiisu muxuu noqonayaa inkaari waay laba siba inkaari buu u yahayoo waa iyagii baa la inkirayaa ficil xumadooda iyo bukliga ay ku ay ku kacayaan si kalena waxa uu yahay istifaamku inkaari buu u yahayoo yacnii wax mulkiga aada ku leedihiin iyo maamulka koonka iyo mulkigaba wax aada ku leedihiin maba jiraan saasna waa waa ka dhigan tahay am bal ee alahum ma waxaa u sugnaaday iyagu ay leeyihiin yahuudda nasiibun miyaa u sugnaaday qeyb qeybta oo min almulki mulkiga iyo boqortooyada ka ahaatay miyay iyagu leeyihiin maba lahane haddii marka aan ka dhigno istifhaam bimacnaa nafyi ayb haddii aan marka sidiisa kale isaga wadnana oo tawbiiq maxdiya aan ka dhignana wuxuu noqonayaa am lahum bal ee alahum miyuu u sugnaaday nasiibun nasiib miyaa u sugnaaday nasiibka oo min almulki mulkiga boqortooyada ka mid ah fa-idan markaa haddii ay hadduuba u sugnaaday mulkigu ay wax ka leeyihiinoo adduunyadii iyo wax un ay maamulayaan ko yacni waxaan ujeedaa maal iyo xaasas iyo dad ay maamulaan iyo haddayba jiraan laa yu-tuuna annaasa dadka ma siinayaan iyaga naqiiran qadra naqiirin laftimireedka korkeeda dhibicda ku taalla ama godka ku yaalla wax la eg dadka siin maayaan buqli intay ka qabaan ayb fa idan hadda marka al afsaxu waxay tahay idan haddii idanta ay dhacdo bacda xarfi cadfin fa ama waaw iyo gadaasheeda hadday dhacdo sida afsaxa waxay tahay ilqaa'uhaa in la ilqeeyo wacalaa haadaa marka hadda waa la ilqeeyey faida laa yu'tuuna annaasa la yihi ficilkii marfuuca laga dhigay laa yu'tuuna haddii la camal sii lahayna waxaa la dhihi lahay faida laa yu-tu nnaasa oo nuunkaas meesha kuma uunan jireen laa yu-tuuna mar haddii la yidhi ficilkan xaalatu rafca uu joogo ilaa waawiljamaaca la xiriirsatay ficilkuna waa afcaalulkhamsa waxay ku tusaysaa idanta shaqadii ay qaba jirtayoo inay ficil mudaaric nasbiso maanta waa laga ilqeeyey waa laga tuuray laabaa kala dhex gashayna macno ma samaynayso dee laadu inay kala dhex gasho iyo qasamka iyo awalba dhib ma lahaa jirin waa shaqay jirtay idanta idan iyo ficilkeeda laa iyo qasam iyo hadduu dhexma uu kala dhex gala wax dhiba ma lahaan jirin hadda marka laada maaha cilada ha u qaadanin sidaa ee xarafkan cadaf ee la xiriirsaday ayaa waxaa afsax ah marka uu la xiriirsado in idanta camalka laga qaado marka faida laa yu-tuuna waa kaas ibnu cabaas baa wuxuu aqriyey baa layidhi faida laa yu-tu nnaasa naqiiraa haddii qiraa'adaas shaadka a lagu socdana idanta waa la camal siiyey markaas lama ilqaynin carabi ahaan ayb faidan low kaana lahum nasiibun macnaha haddii ay nasiib oo u sugnaan lahaa oo ay mulkiga wax ku yeelan lahaayeen laa yu-tuuna annaasa dadka ma siinayaanoo maynan siiyeen naqiiran wax la eg qadra naqiirin am yaxsuduuna annaasa tilmaan kalena waa tana am bal e ayaxsuduuna miyay xasdayaan annaasa dadkii miyay xasdayaan calaa maa liajli maa kii dartiis miyay ku xasdayaan aataahum ullahu alla uu siiyey dadka min fadlihi ilaahay fadligiisa xaal uu ka ahaaday uu ka mid yahay faqad xaqiiqe ahe aataynaa waxaanu siinay aala ibraahiima reer ibraahim alkitaaba kitaabkii baan siinay waalxikmata xikmaddii ayaan siinay wa aataynaa waxaanu siinay hum aalu ibraahim reer ibraahim mulkan mulki baan siinay mulkiga oo cadiiman aada u weynin badan fa minhum iyagii yahuuddii man ayaa ka mid ah aamana rumeeyey bihi yacnii mankaar ama yacnii annaasadaas rumeeyey ka wa minhum iyagii man ayaa ka mida sadda jeestay canhu xaggiisa ka jeestay ayaa ka mida oo aan nebigiiba rumaynin wa kafaa bijahannama wa kafaa bisaciiri jahannama jahannama hurkeeda iyo shididdeeda ayaa ku filan saciiran min jihati saciirin huritaan iyo gubid iyadaa yacnii gubitaan ahaan iyada ayaa ugu filan aayaddii hore marka yahuudi waxaa lagu soo sifeeyey bukli halkaana xaasidnimo waa laba tilmaan laba tilmaan oo mid walba ay aada u foolxun tahay horeyna waxaa loogu soo tilmaamay kitaab laga been sheego iyo in kitaabkii inta laga tago khuraafaad la dabagalo tilmaamahaas marka yaynan dhinac kaa marin aada u fahm kitaabkii alle inta laga tago khuraafaad iyo sixir la daba ordo waa qodobu ahaa qodobka labaad waxa uu ahaa kitaabkii in laga been sheego oo la yidhaha haa-ulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu sabiila tan saddexaadna bukli in cilmigii ilaahay baray inay ku bukli sameeyaan oo aynan qofna markaa aynan wax ka siinin oo aynan xaqii dadka u sheegaynin ayb middaans afaraadna waxay tahay xaasidnimo ayaa yahuudda calaamad u ahoo dadka kale waxba lama rabaan oo inay wax noqdaan ama ay ilaahay fadligiisa inay helaan ma jecla marka bukliga iyo xasadku waxay ku kala duwan yihiin bukligu waxaagii adiga aada lahayd inaad cid siisa ma rabtid xaasidnimaduna waxay tahay qofba in qofkii ilaahay ou khayr iyo wanaag siiyey in laga qaado inaad jeclaato yani kan hore marka waxaa lagu socdaa marka midba midka uu ka daran yahaa gadaal lasii geynayaa bukliga iyo xasadka xasadkaa daran xaasidnimadu waxay ku dhisan tahay tamanii zawaali nicma qofka la xaasidayo nicmada inay ka baaba-do in la tamaniyo bukliguna wuxuu ku dhisan yahay adiga xaqii uu kugu lahaa inaadan siinin marka alla wuxuu leeyahay am yaxsuduuna annaasa bal e ayaxsuduuna annaasa dadkii miyay xasdayaan annaasadan baa marka tafsiirkeeda laba qowl baa ku jirto mashhuur ah mid waxaa iska leh ibnu cabaas iyo mujaahid iyaa leh annaasa ay muxameda sala allahu calayhi wasalam marka am yaxsuduuna bal ee ayaxsuduuna ma waxay xasdayaan annaasa nebi moxamed miyay xasdayaan oo risaaladii iyo uu ku khatimay alle nebigiisa moxamed miyay ka xasdayaan nebi moxamed tafsiirka kale qataada ayaa wato annaasa wuxuu ku macneynayaa alcaraba am yaxsuduuna annaasa bal ee ayaxsuduuna miyay xasdayaan annaasa carabtii miyay xasdayaan maadaama nubuwadii ay kasoo wareegtay reer bani israa'iil carabta ay usoo wareegtay oo carabtii iyaga markaa lagu khatimay risaalada ciddii yacnii qofkii lagu khatimay ou noqday carab mid mid ka dhashay ou noqday marka carabtii miyaad u diidan tihiin fadligaa iyo khayrkaa ilaahay siiyey labadaa tafsiir baa marka aayadda ku jirto annaasada macnaheeda labadaba haddii la fiiriyana waxay uun iska noqonayaan annaasa haddii nebi moxamed lagu fasiro waa min iطlaaqi اlkuli wa iraadat اlfardi waxaa la iطlaaqay shay kuli ah annaasada waaye fardi ka mid ahaana loo jeedaa juz ka mid ah kulligaa juz ka mida loo jeedaa fardi ka mida oo nebiy llaahi moxamed ah haddii carabta lagu fasirana waa un iska noocaas oo kale waayo carabtu dadkao dhan ma aha iyaga dadkao dhan ma aha marka annaasadaa caamsan mar walbo carabtaa khaasan majaaz mursal ah baa marka meeshaa ku jiro ambale ayaxsuduuna annaasa dadka miyay ka xasdayaan calaa maa dadkii miyay xasdayaan maxay u xasdayaanna calaa maa liajli maa liajli ladii kii dartiis aataahum allahu alla uu siiyey min fadlihi fadligiisa xaal uu ka mid yahayna kaa shayga yacni xaal uu fadliga alla uu ka mid yahay wixii ilaahay siiyey miyay dadka ku xasdayaan fadligaasna marka waxaa laga macnayay laba tafsiir annubuwa in laga wado calaa maa aataahum ullahu min fadlihi ilaahay fadligiisa oo nabinimada ah tafsiirkaas marka qataade iyo ibnu jurayj iyo ayaa ku tegey tafsiirka labaadna waxa uu yahay min fadlihida in ilaahay nebigiisa ou naagaha ama haweenka uunan ku ciriirinin oo iyaga markaas nebiga loo baneeyey haweenka aan lagu ciriirininoo intii uu doono uu guurso kari oo markaas sagaal uu ka dhintay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ayb markuu dhimanayo marka taas miyay iyagu markaa yacni ay diidan yihiin waaye fadligaa ilaahay subxaanahu watacaala uu u ya nebigiisa uu u baneeyey ibnu cabaas baa laga wariyey sidaas aayadda sababu nusuulkeedana sidaas waaye ayaa la yidhiyo yahuudi baa waxay dhaheen zacama muxamedun moxamed wuxuu sheegtay annahu uutiya maa uutiya in la siiyey wixii la siiyey oo fii tawaaducin tawaaduc dhexdiis ah walahu tiscu niswatin anu yacni tawaaduc baa laysiiyey saabaa la isiiyey ayuu leeyahay sagaal naagna waa qabaan walahu tiscu niswatin laysa hamuhu ila nikaax waxay yidhaahdeen dan kaleba male iyo hami kaleba nikaax unbuu iska rabaa saasay dheheen ayb markay sidaa timid ayaa marka aayaddaani ay timid fa ina tilka waxaa la leeyahay marka maxaad ula yaabaysaa nebiyullaahi moxamed waayo ibraahim dadkii ka farcanmay oo sulaymaan iyo daawuud ay ku jiraan iyagaba naaga ba naago badan bay qabeen nebiyullaahi sulaymaan waa ka xadiidkii bukhaari dhahayo toddobaatan naag ayaan caawa aan dawaafayaa mid walbaana waxay dhali doontaa wiil ilaahay jidkiisa ku jihaado markaa malagii inta la xusuusiyey la yidhi insha allahu dheh ou hilmaamay inuu dhaho oo aynan waxba dhalin ilaa hal mid unbaa waxay dhashay bani aadan nuskiisa meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa de haween badan inuu lahay nebiyullaahi sulaymaan nebiyullaahi daawuudna sidaasoo kale u ahaa marka waxaa la leeyahay hadday arrintaasi xun tahay nebiyullaahi daawuud iyo sulaymaan maxay ugu xumaa weysay sababtay nebi daawuud iyo nebiyullaahi sulaymaanna aynan ugu xumayn nebi moxamedna ugu xun tahay maxay tahay bal noo sheegaa laleeyahay marka faqad aataynaa aala ibraahiima alkitaaba waalxikmata wa aataynaahum mulkan cadiiman sidaas waay iyaga daawuud iyo sulaymaan waa qirsan yihiin waa ogol yihiin mulki sulaymaan iyo haweenka inaan lagu cariirinin iyo waa ogol yihiin haddaad midaas ogolaateen nebiyullaahi moxamed maxaa ugu diideysaan sida ay daawuud iyo sulaymaan ambiye ilaahay u yihiin buu isagana u yahay nebi ilaahay labadaas macnaa marka aayadda ku jirto faqad xaqiiqe ahe aataynaa aala ibraahiima reer ibraahim waxaanu siinay alkitaaba baan siinay kitaabkii iyo walxikmata xikmaddii ayaan siinay oo xikmaddii marka waxay tahay waxyaabihii iyaga ilaahay uu ku ilhaaminayayo ama uu u waxyoonayay oo aan ahayn markaa kitaabkoodii wa aataynaahum waxaanu siinay mulkan mulki mulkiga oo cadiiman aad u weynin badan oo nebiyullaahi daawuud iyo sulaymaan baaba ka mid oo mulki weyn baa ilaahay siiyey ilaa jinniga ay markaa yacnii ay ay u shaqaynayeen nebiyullaahi sulaymaan oo aynan ku dhicin inay ka tagaan kii amar diiddo ku sameeyana waa xirxiri jiray fii suurati saad iyo ayaan ugu tegi doonaa iyo suurati saba iyo wixii la siiyey nebiyullaahi daawuud iyo nebiyullaahi sulaymaan ayb marka mulkiga haddii laga wado haween fara badan nebiyullaahi daawuud iyo nebiyullaahi sulaymaan oo aali ibraahim aba waa la siiyey nebiyullaahi moxamed oo isagana nebi ah aalu ibraahimna ah maxaa ka celinaya marka arrintaas waa xujo marka dhabarka laga saaray marka min fadlihidaas marka dyacni macnaheedu marka sidaas way fa minhum yahuuddii ahlu kitaabkii man ayaa ka mid ah aamana rumeeyey bihi moxamed rumeeyey damiirkaa marka bihi in loo celiyo ay bimuxamadin ma lasoo sheegay haa am yaxsuduuna annaasada haddii moxamed lagu fasiro waa loo celin karaa halkan bihi ay bimuxamedin ayb tafsiir kale wuxuu leeyahay damiirka fadligaa loo celinayaa calaa maa aataahum اllahu min fadlihi marka fadligii haddii nubuwadii iyo lagu fasiro fa minhum yahuudii man ayaa kamida aamana rumeeyey bihi bilfadli اladii uutiyahu rasuulu sala اllahu عalayhi wasalam fadligii ilaahay nebi moxamed siiyey kuwa rumeeyaa ku jira yahuudda oo waa iyo kuwaas marka cabdullaahi ibnu salaam iyo kale wey oo nubuwadii nebi moxamed bay rumeeyeen wa minhum iyagii man ayaa kamida sadda jeestay canhu xaggiisa ka jeestay nebiyullaahi moxamed xaggiisa ka jeestay ama fadligaas xaggiisa ka jeestay damiirka in ibraahim loo celiyana waa iska dhacdaa oo fa minhum man aamana bihi ay biibraahiima kuwa rumeeyaa dadkii ayaa ka mida yahuudii wa minhum man sadda canhu kuwa ka jeestayna waa jiraan wa kafaa bijahannama wa kafaa waxaa ku filan bijahannama ayaa ku filan ay bisaciiri jahannama jahannamo shiditaankeeda iyo gubiddeeda ku filan maxay ugu filan tahayna saciiran min jihati saciirin gubitaan iyadaa ugu filan gubid iyada ayaa ugu filan marka saciiran tamyiizaan ka dhigaynaa bijahannama markaa waxaan usoo qadaraynaa bisaciiri jahannama saciiri jahannama uu marka fasirayaa saciirantan dambe sidaas marka ayay noqonaysaa ina aladiina kafaruu biaayaatina sawfa nusliihim naara ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey biaayaatinaa aayaadkeenna ku kufriyey sawfa mar dambe jeer dambe ayaan nuslii gelin doonaa him iyaga naaran ayaan gelin doonaa naar kullamaa mar kasta oo nadijat ay bislaato juluuduhum maqaaradoodu ay bislaadaan badalnaa waanu ugu bedelaynaa hum iyaga juluudan maqaaro ayaan ugu bedelaynaa maqaarada oo hayrahaa tii hore aan ahayn sidaa maxaanu yeelaynaana ma facalnaa daalika sidaa baan yeelnay liyaduuquu say u dhadhamiyaan alcadaaba cadaabka ay u dareemaan ay u dhadhamiyaan in allaha alla kaana wuxuu ahaaday casiizan alla addoommadiisa ka adag xakiiman oo falsan aayaddan iyo aayadda ku xigto meesha loo kala aroorayo ayay tilmaamayaan tilmaamo xunxun oo yahuud lahaayeen baa lasoo tilmaamay dadkaa marka ay cadowsanayaan ee risaaladii nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalama qaatay ee ku taagan ama kuwan la yidhi fa minhum man aamana bihi wa minhum man sadda canhu xaggee aayatiin u wada a labadaa qolo qolaba meel baa aayatiinkoodu ou noqonayaa qoladii waxaa laga bilaabay marka ambiyada ilaahay aan raacin marka allah wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa kafaruu ku gaaloobay biaayaatinaa aayaadkeenna ku kufriyey sawfa mar dambe ayaa nusliihim aan gelin doonaa sawfadan marka waxay tusaa in loo seeto dheereynayo xadiidkiina waa tow ahaa ina allaha la yumli lilaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflithu ilaahay waa u sugtaa daalimka haddii uu qabto ma sii daayo sawfa mar jeer dambaan nusliihim aan gelin doonaa iyaga naaran baan gelin doonaa nusliihimna waa la akhriyey nasliihimna waa la akhriyey nasliihim marka salaa baa laga bixiyey ficil hulaahi ah nusliihimna aslaa baa laga bixiyey oo ficil rubaaci ah xarafka mudaarica marka waa godnaanayaa waxaa kaloo la akhriyey nusliihum nusliihum haadii marka in la godana waa la akhriyay kulli qiraa'aad yacni mutawaatira ayb sawfa jeer dambaan nuslii aan gelin doonaa him iyagiiba kuwaa kufriyaan gelin doonaa naaran ayaan gelin doonaa naar kullamaa in dhamoo ama mar kasta oo nadijat ay bislaato oo bisaylka meesha ugu dambaysa ay gaarto juluuduhum maqaaradooda haragyaalkooda badelnaahum waxaanu ugu bedelaynaa juluudan maqaaro hayraha oo iyada aan ahayn ayb nadjiga marka shaygu marka kulaylka meesha ugu dambeysay uu ka gaaro cuntadu markay bislaato oo heerkii laga rabay bisaylka ay ka gaarto ama shiilitaanka ayaa waxaa la yidhaahdaa cuntadaasi waa bislaatay nadji bislaashada waa mar walbo marka maqaarkoodu uu bislaado harag kalaan ugu bedelaynaa bedelnaahum juluudan hayraha ayb marka jumladan kulamaada yacnii waa jumla xaaliya waaye nusliihimta damiirka ku jiraana laga xaalaynaya naartay gelayaan xaala kownihim mar walboo juluudoodu ay bislaato kuwo kale loogu bedelayo ayb meeshaan marka axaadiid macaanidan oo kale ka ag dhow dhow ayaa nebiga sal ll l slam ka soo aroortay axaadiidta marka waxaa ka mida abu hurayra radia allahu canhu xadiid uu warinayuu leeyahay maa bayna mankibay اlkaafiri kaafirka labadiisa garab inta u dhaxayso masiirata halaaثati ayaamin saddex maalmood intii loo socdoo kale waay liraakib اlmusric ninka gaadiidka fuushano ordaayo weliba saddex maalmood in uu u socdo oo kale ayay labadiisa garbood isku jiri doonaan yacni maqaar weyn iyo kor weynin badan baa la siinaa nacam jirkiisibaa sifada hadda uu yahay laga bedelaayo waa isla jirkii qudrada iyo awoodda ilaahayna waxba kumaaha kan baa isaga abuuray sidaasaa laga dhigaa marka ayb bukhaari fi riqaaq uu kusoo saaray xadiidkaas maxaa marka sidaa loo yeelayaa xanuunka inuu ku bato waayo jirkiisa meel walba oo cadaabka uu taabto ruuxdiisii waa saameynaysaa ayb xadiid kaloo imaam muslim warinayana wuxuu ahaa dirsu lkaafiri gaalka gowskiisa ow naabu lkaafiri ama gaalka micidiisa mithlu uxudin buurta uxud oo kale waay marka naarta la geliyo waay waqiladu jildihi maqaarkiisa adkaan qarada uu leeyahayna masiirata halaathati ayaam saddex maalmood intii loo socdoo kale waay hiladku marka waa samki waa sumkiga waa qarada jir maqaarkiisa yacni qarada uu leeyahay saddex maalmood intii loo socdoo kale waay markaasaa cadaab lagu dhammaynaya ilaa uu ka turturo uu ka baaba-o haddana mid kaleo cusubaa loo soo dhalinaya waa lagu wadaa walciyaadu billah allaan ka magan galna meeshaan marka ishkaal ayaa la keenaayo waxaa la yidhaahdaa jirkan dambe haddii gaalka maqaarkiisii hore naartu ay taabato ee uu bislaado uu baaba-o maqaarkan dambe ee la cadaabayo maqaarkii gaalka adduunyada joo markuu joogay korkiisii adduunyada ma isagaa ah maqaarkan marka la cadaabayo waa maqaar aan dembiba galabsaninba waayo wax cusub oo la abuuri doono in la cadaabo korkii uu ku dambaabay in la cadaabo yaa kaga owleysan ayay yidhaahdeen marka ilaahayna cadaaladuu ku sifaysan yahay yani maqa ninkan korkiisii uu isagu markuu dambaabay ee uu kufriyey korkiisii unbaa ciqaabta astaahilo marka waxay leeyihiin haddii marka jirkiisiiba uu dhammaanayo oo uu ku baaba-ayo naarta ee cadaabka gaalka waa dhammaanaya waxaan kale la cadaabayo wax kalaba waaye oo ilaahay waqti yacni uu abuuray uun aakhiro uu ku abuuray marka sidey noqonay ishkaalkaas see looga baxaa ishkaalkaas culimada saddex wej bay u maraan oo hadda ibnu jariir isaga wuxuu keenaa wuxuu yidhaahdaa maqaarka cadaabka waxa la cadaabayay asalka ahba qaar waxay leeyihin waa ruuxda ruuxdan iyo maqaarkanna xiriiraa ka dhexeeyo mar walbo marka maqaarka uu baaba-o maqaar kale lagu soo bedelo ee maqaarkan kale la cadaabo ruuxdii waayo waxa cadaabka uu ku dhacayo maqaarkaani marka cadaabkuu ruuxda usoo gudbinaa warkaasina aada uma xoog badna qowlkaas qowl kale wuxuu leeyahay waa midkan alimaamu lbaqawi uu sheegayo sifada maqaarku waa maqaarkii laakiin tilmaantaa isbedelayso kamaa taquulu sida aada adigaba u dhahdo sanactu min khaatamii khaataman hayrahu faraantii baad wadataa qaabuu u samaysan yahay waa soo baxday ninka fara faraantiga iyo dahabka iyo waxaa tumo ayaad u timid markaasaa tihi faraantigan habka uu u samaysan yahay iga bedel hab kale iigu bedel faraantigiibuu dhalaaliyey waa garaacay hab kaloo u sameeyey faraantigii baad gashatay si marka loo fiiriyo faraantigii hore waa ka duwan yahay oo qaabkuu uga duwan yahay xaqiiqada marka la fiiriyana faraantigan aada wadato waa kaagii un waayo wuxuu ka yimid kaagii unbuu ka yimid soo maaha maqaarkan dambena iyaga maqaarkoodii buu ka dhalanaa saas ujeedaa marka ayb falkhaatamu الthaaniي huwa اlأwalu waaye ilaa ana الصinaacata waالصifata tabadelat sancada iyo habka ayaa bad ayaa isbedelay wa kaman yatruku akhaahu صaxiixan waxaa la mida sidoo kale walaalkaasoo caafimaad qaba qofkii ka tegay walaalkiis uma bacda maratin yaraahu mariida danifan muddo ka bacdiba wuxuu arkaa isagoo jiran oo aad u jiraday fayaquulu markaasuu wuxuu dhahayaa ana hayru ladii cahidta warniyow aniga ninkii aada taqaana miihi walaalkaabaad ka tagto xoog lahoo caafimaad qabo fiican sanadaad ka maqnayd waa kusoo laabatay ninkiioo dhammaaday baad aragtay markaasuu ku leey war ninkii aada taqaana mi ihi aniga nin kalaanba noqday filxaqiiqana nin kale maahano waa isla asagii laakiin tabadelat sifatuhu sifadiisiiya isbedeshay w ayb wa huwa caynu lwali ilaa ana sifatahu tagayarat macnahaas marka macnaha ugu fiican w ayb marka macnaha ujeedkiisuna waxay tahay iyaga maqaarkoodii hore unbaa kana laga soo sameyna wax marka isbedelay sifada un waay bis daatada maaha wax isbedelay waa sifada ayb abu xayaan isagu daatada iyo labada macno waa sheegayaa daataduu raacaya marka wax isbedelay inay iyadu tahay macno saddexaadna wuxuu leeyahay waxaan gubanayo ee bislaanayo waa laami karkaraayo oo maqaarkooda lagu dhejinayo kulamaa marka laamigii uu dhalaalo ama uu ku baaba-o korkooda mid kaloo cusub laami kaloo cusub baa haddana maqaarkooda lagu dhejina maqaarka ma baaba-aye kulamaa nadijat juluuduhum taan la sheegayo waa laami laami marka sidee maqaar loogu magacaabay waxaa ku jirta macno balaaqi ahoo majaaz baa ku jiroo jiwaar ah munaasabadiisu ay tahay oo marka maadaama laamigu uu ku dhegan yahay maqaarkii lagu dhejiyey ou deris la noqday ayaa waxaa isim iyo magac looga dhigay maqaarkii naftirkiisa waxa la sheegayana marka waa min iطlaaqi اljildi wa iraadati maa ulsiqa bihi jildi baa la iطlaaqay laakiin lama rabo waxaa la rabaa wax lagu dhejiyey korkaas oo ah saraabiilka saraabiila min qatiraan dhar markaa laami ama daamur laga sameeyeyoo maqaarkooda lagu dhejinayo kaas waaye marka wax isbedbedelayay la bedelayay maqaarku waa meeshiisii ayb saddex tafsiir waaye marka oo aayadda marka laga macneeyo ayb kulamaa mar kastoo nadijat ay bislaato juluuduhum maqaaradoodu ay bislaadaan bedelnaa waxaanu ugu bedelnaa hum iyaga juluudan ayaan ugu bedelnaa harag ama maqaaro hayrahaa maqaaradaas oo hayrahaa aan ahayn tii hore facalnaa daalika sidaa ayaan yeelnay liyaduuquu say u dhadhamiyaan alcadaaba cadaabka ay u dhadhamiyaan in allaha alla kaana wuxuu ahaaday casiizan mid addoommadiisa ka adag xakiiman falsan wاladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati sanudkhiluhum jannaati tajrii min taxtiha alanhaar qoladii kalena waa kan marka ambiyada raacday wاladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha suusuuban sanudkilu waan gelin doonaa hum iyaga jannaatin ayaan gelin doonaa jannooyin jannooyinka oo tajrii ay dureereyso min taxtihaa min taxti qusuurihaa wa ashjaarihaa geedaheeda iyo saraheeda dhexdeeda hoosteeda alanhaaru webiyaalo ay dureerayaan khaalidiina xaalay yihiin kuwii waarayo fiihaa jannaadkaa dhexdooda ku waarayo abadan weligood ku waaraya lahum waxay leeyihiin fiihaa jannaadkaas dhexdeeda aswaajun xaasas ayay leeyihiin xaasaska oo mudaharatun la dahiray oo maxaa laga dahiray xayd iyo wasaq iyo qurun oo dhan wanudkhilu waan gelin doonaa hum iyaga dillan ayaan gelin doonaa har ama hoos ayaan gelin doonaa hooska oo daliilan joogto ah mid yacni hoos joogto ah oo aan go-aynin oo daa'im ah qoladan iyagana marka aayatiinkoodu sidaas waaye aayaddan oo kalena waan soo marnay wanudkhiluhum dilan daliilan daliilan marka waa sifo waxayna hadda sifo ka tahay waa sifatun mushtaqatun min lafdi dilli sifo mawsuufkeeda laga soo dhambalay ilee daliilan dilan ay sifeynay waxaa laga soo dhambalay marka mawsuufkeeda macnaheedana marka carabta waa ku badan tahayo shayga markay rabto inay ku xeel dheeraadaana isticmaa ayaa la isticmaalaa wanudkhiluhum waan gelin doonaa dilan har harka oo daliilan harkiisu joogto ou yahay oo aan kala go-aynin oo qorax aysan nasakhaynin wax kalena ayna ku imaanaynin oo waxay yidhaahdaan kamaa yaquuluuna siday carabta u yidhaahdaan leylun alyalu wa yowmun aywamu leylun alyalu waa habeen habeenkaas oo habeennimo badan oo yacni aada habeenkiisu joogto yahay oon dhammaanaynin dee hadda xanuun ku haayo oo iyo kaar ou ku haayo taa hayso habeenkiina waa ku yacni soo jeedna aada ku jirto dadkiina ay hurdaayaan waxaad moodaysaa habeenka aada iyo aada inuu u dheeryahay ayuu kula yahay markaad caafimaad qabtood jiiftana maba ogidba saaca goormau habeenkii kusoo maraad isleedahay habeenka marka dheer baa waxaa la yidhaha leylun alyal wa yowmun aywam saas oo kale waa kan marka dilan daliilan oo har aan dhammaanayninba oo joogta iska ah marka waa sifatun ushtuqat yani sifatun mushtaqatu min lafdi min lafdi sifatiha mawsuufiha aan ujeeda in allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha in allaha alla ya'murukum wuxuu idin farayaa an tu-adduu inaad gudataan alamaanaati amaanooyinka inaad gudataan ilaa ahlihaa ehelkeedii inaad u gudataan ayuu alla idin amrayaa waidaa haddii xakamtum aada xukumaysaan bayna annaasi dadka dhexdooda an taxkumuu inaad xukuntaan buu alla idin amrayaa bilcadli cadaalad inaad ku xukuntaan in allaha alleh nicim maa nicma maa nicmo shay-u shay ayaa nicmo lahaaday yacidukum bihi almaqsuusu bilmadxi shayga ammaanta lagu gaari yeelayo maa yaciduku shay-un shay waaye yacidukum bihi oo alla idinku waaninayo waaye in allaha alla kaana wuxuu ahaaday samiican mid maqlid badan basiiran arkid badan aayaddan marka aayad aada iyo aada macaani waaweyn tilmaamaysa waayo alimaamu lqurtubina aayaddan wuxuu ka yidhi min ummahaati alaxkaam axkaamta usuusheeda waayo tadamanat jamiica addiini waxay koobsatay diinkao dhan iyo washarci sharcigoo dhan ayay aayaddan koobsatay waayo ammaanaad marka la yidhaha ammaano waa mas-uuliyad sharciga oo dhanna waxa uu ka hadlo waa mas-uuliyad waayo ammaana haddaad maqasho marka maal qofkuu dhiibtay keliya maaha waa ka gudo weyn tahay waana ka macno ballaaran tahay oo waa mas-uuliyad mas-uuliyaddana qof aynan ku dhacaynin ma jiro kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi markay ugu yar tahay naftaadaad mas-uul ka tahay ilaahay baa ballan aada la gashay ballamadaa inaad ka soo baxdaa lagaa rabaa ee haddaad caruur iyo xaas iyo aada la joogtood leedahayna iyagaad mas-uul u tahay haweenta iyada waxay mas-uul ka tahay gurigii looga tegay ama loo dhiibtay ilmuhu sidoo kale waalidkood iyo yaa mas-uuliyad ka saaran tahay inay u baarinimo falaan oy maqlaan ninka culimmadaa mas-uuliyad weynaa saaran oo diinkii alle inuu dadka gaarsiiyo oo xaqii uu dadka ku booriyo oo asaguna uu ku toosnaado ninka madaxda ahee muslimiinta madaxda u ahoo xukumo oo hogaaminayo inuu cadaaladii markaa dhidibada uu u taago sharcigii oo wax ku maamulo oo markaa yacni daruuriyaadkii ummadda inuu u ilaaliyo oo diinkoodii inuu u xifdiyo naftoodii inuu ilaaliyo maalkoodii inuu ilaaliyo acraaddooda iyo sharafkooda iyo nasabkooda inuu ilaaliyo cuquushooda inuu ilaaliyo waxaas oo dhan ayaa marka yacnii ka saaran xil ninka markaa yacni madaxda caamka ah madaxtinimada caamka ahaayo kuwa kasii hooseeyana nin walba mas-uuliyaddiisa yaa laga rabaa aayaddu marka waxay ka tagtayba male marka in allaha ya'murukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahlihaa mar haddii la yidhi sharciga ilaahay iyo diinta alloo dhanaa ku dhan aayaddan yaa lagula khitaabayaa marka aayaddan yaa lagula waramayaa cali bnu abi aalib iyo zayd bnu aslam iyo waxaa laga wariyey hada khitaabun liwulaati lmuslimiina khaasa aayaddan waxaa lagula hadlayaa ya'murukum dad kuwan la leeyahay waa madaxda gaar ahaan ayb sababtana marka waxay tahay fa hiya lilnabiyi wa umaraa'ihi nebiga iyo umaradiisa aayaddan lagula hadlaa marka dee nebiga isagaa dadka imrada iyo talada cidda ay ka go-day asagoo u ahaa sal alla ly slam markuu noolaa ee waxaa kaloo ay talada ka go-aysay dadka uu isaga madaxda ka dhigo meel marka la aadaayo iyo yacnii markuu madiino ka tagoo kale iyo daduu uga sii tegi jiray uu madax uga sii dhigi jiray nebiga iyo ciddii uu amiir ka yeelay ayaa aayaddaanu ay ku socotaa sidaas ayay dhaheen cali bnu abi aalib iyo zayd bnu aslam ka bacdina uma tatanaawalu man bacdahu ayaga ka gadaalana markii nebigu dhintay sala allahu calayhi wasalam kadibna sidoo kale waa ciddii mas-uula iyo cidda la shaqayso ayb ibnu jurayj isaga wuxuu leeyahay dalika khiطaab lلnabiy sal ا l slm khaasa nebigu gaar u yahay khiطaabku wuxuuna ku saabsan yahay fii amri miftaaxi اlkacba kacbada furaheeda sababu nusuulka aayaddaa wuxuu ahaa markii nebigu maka qabsaday eu qabtay ayaa cuثmaan bnu طalxa oo kacbada furaheeda haayey ayaa wuxuu la koray kacbada dusheedii buu furihii la koray mana uunan islaamin markaas cali baa marka ka soo qaaday oo intuu gacantiisa kasoo dhuftay buu ka soo qaaday markaas ayaa la furay kadib ayaa cabbaas radia allahu canhu oo nebiga adeerkiis abaa wuxuu yihi rasuul allow innaga hadda waxaan haysanaa buu yidhi siqaayada zamzamka dadka waraabiyo yani waagii hore yacnii khidmadan xajka laga qabto waa la kala lahaa jiray reer cabbaas waxay lahaayeen ceelkaas zamzamka inay ayaga shubaan oo ay dadka imaanayo soo xajinaya biyaha ay ka dharjiyaan ay waraabiyaan waxayna u arkaayeen arrimahaas dabcan de wax ilaahay loogu dhawaado wanaagsan waa u kala tartami jireen marka cabbaas iyo marka iyaga waxay haysteen qoladaasi shaqadaas oo siqaayada la dhihi jiray markaasuu cabaas wuxuu ku yihi rasuul allow tanna noogu dar furihii kacbadana noo dhiib sadaana yani aja yani xajabat ilkacba naga yani nasiib furaheeda miftaaxana noo dhiib labada shaqaba annaga aan isku darsanne markaas baa aayaddan timidoo alla uu leeyahay in allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha furihii marka waa la celiyey ninkii cuhmaana loo celiyey iyo walaalkiis shayba markii dambena walaalkiisuu ku wareegay isagana markau arkay in loo celiyey aayaddan inay soo degtayna loo sheegay ammaanadana in dadkeeda in lagu celiyo inuu alla amray markii uu maqlay waaba iska islaamay oo diintu inay xaq tahay iyo dadka marka habab fara badan oo dacwada loo gaarsii karaaba jirtaba ninka hadda iyadoon wax kale la dhihin markuu ogaaday inaan isaga dan gaara laga lahayn oo isaga aan dhib lagu haynin markuu arkay ilee dadka qaar waxay isdhihi karaan qofku markuu meel kusoo duulo oo maalan qabsado habab badan ayaa loo kala arkayaa dadka waa ku kala aragti duwanaanayaan laakiin markii la ogaado islaax ma ahane wax kale inuunan u soconin qofkaas oo taariikhdiisa iyo habmaamulkiisana uu ku tuso dadka inta caqliga le waa u hoggaansamayaan banaan ayb aayadda maadaama sababu nusuulku saas uu ahaa khitaabku nebigu si gaara ugu socdaa ayuu leeyahay ibnu jurayj laakiin ha ku socdo alcibraةu bcumuumi lafdi laa bkhusuusi sabab waayahay marka alla wuxuu leeyahay in allaha alle ya'murukum wuxuu idin farayaa an tu-adduu inaad gudataan alamaanaati amaanaadka mas-uuliyaadka inaad gudataan amaanada marka ereyga ku habboon wuxuu noqonayaa mas-uuliyadda marka mas-uuliyaddu wax kasta waa soo geli haddii nin hanti uu kuu dhiibto iyo hay uu ku yiraahdo mas-uuliyad waayo iyadana haddii ummad aada madax u noqotona waa mas-uuliyad haddii aada diin taqaanana mas-uuliyad waayo haddaad reer leedahay iyo caruur mas-uuliyad mas-uuliyaddaas waayo waana midda dhulka iyo cirka iyo buuruhu ay ka cabsadeen way dhulka iyo cirka iyo buurihii baa loo bandhigay mas-uuliyadda inay xambaaraan hadday kasoo baxaana ajar la siiyo hadday dayacaanna la ciqaabo waxay yidhaahdeen maya annaga haddayba khatari meeshaas ku jirto waa ka cabsadeen bani aadamkii marka isaga maadaama uu ku sifaysan yahay jahli iyo dulmi yaa sifo u ah bani aadamka sida badan waa qaatay marka isaga oo damac uu uga jiro wanaageeda marka wuxuu isleeyahay wanaageedaad wax k wax kaa heli doontaa isagoo isdhahayo ayuu mas-uuliyaddii dhab yidhi inaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaali faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaan inahu kana daluuman jahuula waa kaas an tu-adduu inaad gudataanba waa la idin amrayaa alamaanaati amaanaadkii ilaa ahlihaa inaad u gudataan dadkeedii ammaanada inaad ehelkeedii u gudataan ciddii markaas ammaanadaa iyo mas-uuliyaddaas aada u hayso ayaad u gudanaysaa waay ciddii adiga kula xisaabtamaysana waa u gudanaysaa sidoo kale ehelku marka kuwaas waa ilaa ahli haada xadiidkii baa wuxuu ahaa addi lamaanata ilaa man i'tamanaka ammaanada u gudo qofkii kugu ku ammaanaystay walaa takun man khaanaka qofkii ku khiyaanayna ha khiyaanin iska dhaaf haddii adiga cid ku khayaantay ammaanada markay wax kugu ammaanaysaan adna inaad khayaanto sax maaha ayb waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli in allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha wa an taxkumuu inaad xukuntaan idaa xakamtum haddaad xukumaysaan bayna annaasi dadka dhexdooda an taxkumuu inaad xukuntaan bilcadli inaad xukuntaan cadaaladda sidaas u alla idin farayaa u fiirsa marka an taxkumuudan dambe yaa ku cadfan an tu-adduuda horay ku cadfan tahay xarafkii wax cadfi lahaa ee waawga iyo macduufkii oo ah yacnii macduufu calayhigii oo an taxkumuuda ah yani mshay yani macduufkii an taxkumuuda ahaa iyo xarafkii caatifka ahaa waa la kala dhex galay oo waxaa kala dhex galay daraf darafkaasna idaadaas waayo in allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha wa an taxkumuu bilcadli saas oo kale waay macno ahaan laakiin wa idaa xakamtum bayna annaasi baati ayaa dhex gashay darafkaanina wuxuu rabaa meeluu ku tacalluqo haddii an taxkumuuda dambe lagu tacalluji lahaayna ficilkaani wuxuu sila la noqday ou la xiriirsamay an haddii ficilku uu sidaas noqdana daraf ka horeeyo inuu ku tacalluqo luqa ahaan ma laysku raacsana saa darteed marka wa idaa xakamtum idaadan waxaa lagu tacallujinayaa an taxkumuu oo lasoo qadarayo middaas ay midda dambena tafsiiray iska noqona marka waidaa xakamtum bayna annaasi wa an taxkumuu inaad xukuntaan idaa xakamtum haddaad xukumaysaan bayna annaasi dadka an taxkumuu inaad xukumtaan bilcadli aa ku xukuntaan sidaasuu alla idin amrayaa waay macnaha ayb qaarna dhibkaas iyo maba gelayaanoo waxay leeyihiin idaadan baaba an taxkumuuda idaaday ku tacalluqeen faraa yaa ka mida sidaa haddii la yidhaahna shiddo iyo taqdiir iyaa kaa haraya ayb an taxkumuu bilcadli inaad cadaalad xukuntaan buu rabbi idin faraya cadaalad maxaa la yidhaha marka cadaalad waxaa la yidhaha sida alimaamu shaafici laga wariyey alxukmu bisharci sharciga in wax lagu maamulaa cadaalad la yidhaha ayb cadaaladdu maahan sinaan ma ahan dadkan waa la simaa musaawaadku mararka qaara jowr iyo cadaalad darraba ay noqonaysaa marka sinaantu cadaalad lama laga yacni lama sina lama mid ah shayga lays amray waa cadaalad sinaan laysma amrin waayo sinaanta mararka qaarayba qalad iyo dembi iyo dhibaato iyo cadaalad darraba ay tahay oo qof hadda dadaalayo alla kacabsi lah oo aan been sheegaynin oo wax khiyaanaynin oo shaqadiisa si fiican u yaqaanoo ka soo baxayo iyo mid kale oo qaab daran haddii isku mid laga dhigo oo la yidhaha dadkan hala simo wax walba waa u siman yihiin la yidhaha dhibaato taas marka cadaalad ma noqonaysa iyada saa darteed waa alimaamu shaafici cadaaladda wuxuu ku macneeyey alxukmu bisharci meeshii sharcigu musaawaad ka sameeyey ka sameey meeshii sharcigu uu dadka u kala badiyey u kala badi cadaaladdu meeshaasay taallaayen meeshaa waxaa kaloon ka qaadanaynaa qawaaniinta iyo dadka waxyaabaha ay maskaxdooda ka maamooriyeeyaan oo haddana wax lagu maamulo wain kaana yaanba wax lagu dulminin haddii la doonee oo waxaan la yidhaha cadaala ijtimaaciya bulshadu cadaaladooda nin walbaa inuu shaqo helo nin walbaa inuu nabadgelyo helo nin walbaa inuu sidaas noqdo yacnii in markaasi taa loo sinaado oo laakiin qaanuun laga fiirinayo oo aan sharcigii loo celinaynin dadka muslimiinta waxay ku tahay arrintaas iyada ah arrin markaa yacni xadgudubay ku tahay aayadaha soo socdaana ka warrami doono cadaaladdu marka alxukmu bisharci intaas dheefta aad ka raadinaysid qaanuunka haddiiba uu dheef leeyahay sharcigaadba ka helaysaan allihii ku abuurayna waad ku raalli gelinaysaan in allaha alla nicmaa yacidukum nicma maa nicmo shay-u shay ayaa wanaagsanaaday oo nicmo lahaaday almaqsuusu bilmadxi kan ammaanta lagu gaaryeelayo shay-un shay waaye shayga oo yacidukum uu idinku waaninaya alleh bihi maagaba uu idinku waaninaya wahay kaas in allaha alla kaana wuxuu ahaaday samiican mid maqlid badan basiiran arkid badan yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha waaطiicuu rasuula wauli lamri minkum yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow adiicuu adeeca allaha alla adeeco ka dambeeya wa adiicuu adeeca alrasuula rasuulkana adeeca wa uli lmri amarka kuwa usaaiyani kuwa u saaxiibka ahna adeeca minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin fain tanaasactum haddaad doodaan fii shayin shay aad ku doodaan shanigiisa dhexdiisa farudduu celiyahu shayga ilallaahi alle intii kaa u celiya warasuuli rasuulka intii kaa u celiya in kuntum haddii aad tihiin tu'minuuna inaad rumaynaysaan billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri iyo maalinka aakhiro haddii aad tihiin kuwa rumaynayo farudduuhu ila llaahi warasuul alle rasuul u celiya dalika kaagaasaa khayrun khayr badan wa axsanu wanaag badan ta'wiilan ciribta dambe ciribta dambe taasaa usan una wanaag una wanaag badan markii mas-uuliyaadkii iyo laga soo hadlay ayaa mas-uuliyaadkan laga hadlayda qaarkood lama qaban karo si fardi oo keli keli looma qaban karo haddaan keli keli loo qaban karin oo si jamaaciya loo qaban loo qabanayana waxaa loo baahanayaa dadka muslimiinta dad matalo inay doortaan dadkaas marka ay dooranayaan oo matalayo taladooda haayo iyaga marka wixii aan dhacdhac iyo sharciga aan qalad ku ahayn ee sharciga marka yacni macsi wixii aan ahayn in looga dambeeyo loo daayo oo lagu raaco sidaasuu keenayaa marka yacni aayaddu ay tilmaamaysaa marka alla wuxuu leeyahay yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow adiicu llaha wa adiicu rasuula alla adeeca rasuulkana adeeca waa la idlaaqay marka hadda meeshaan allah adeeca rasuulka adeeca qeyd laguma xirin waxba laguma qeydin lama dhihin marka yacni rasuulka adeeca hadduu waxaas idiin sheego rasuulka adeeca haddii xadiidkiisu uu saa iyo saa iyo saa yahay lama dhihin bal daacatu rasuuli waa mutlaqa bal ilaahay wuxuu yidhi suuraddana noogu imaan doonto man yutic irasuula faqad ataaca allah qofkii rasuulka adeeco allowba adeecay marka midda rasuulka wax laga soo celinayo ma lahan iyada wa ulil mri amarka kuwa u saaxiibka ah adeeca minkum xaalay idinka idinka mid yihiin ulil amriga marka yaa laga wadaa akharu lmufasiriin dadka madaxda ah oo talada haayo oo yacni tanfiidka iyo wax fulinta u saaxiibka ah kuwa raaca adeeca iyaga marka daacadooda waxaa lagu xiray qeyd ayaa lagu xiray lama dhihin fiiri aayadda adiicu llaha wa adiicu rasuula caamilkii lama soo celin wa adiicuu ulil amri lama dhihin wa ulil amri unbaa la yidhi maxaa yeelay daacada ulul amrigu taabicay waxay u tahay daacatullaahi wa rasuulihi bay raacsan tahay taabic u tahay oo markay allay rasuul adeecaan adeeca waayo idinka haddii alla iyo rasuul aynan adeecinna oo ayagu ay la istiqlaalaan qawaaniin iyo mabaadi ay ku khilaafayaan alla iyo rasuul markaa ha adeecinina waana siday culimmadu ka bixiyeen tafsiirka aayaddu sidaas waay walidaalika marka wa uli l amri minkum umarada marka lagu fasiro xadiidkii nebigana waa tou ahaa inama taacatu bilmacruuf shayga laysku adeecaayo waa wixii macruufa laa daacata limakhluuqin fii macsiyati اlkhaaliq makhluuq ilaahay abuuray daaca male macsi shay ah lagu adeeci maayo ama madax ha ahaado ama culumo ha ahaado ama waxuu doona ha noqdo makhluuq yacni macsi lagu adeeci maayo dadkii nebigu ninkii uu qoladii sariyada ayadoo nebigu uu diray cabdullaahi bnu xudaafana uu madaxda uga dhigay waa kii marka intuu ku xanaaqay dab qoryo soo guruu yidhi dab shida dabay shideen markaasuu nebigu sow idinma amrin ina anigii adeecdaan haa dabkan isku tuura dadkii marka labaa loo kala go-ayo qolo waxay damceen inay ay ku dhacaan oo amarka iska qaataan qolo kale waxay yidhahdeen annaga rasuulka waxaan u raacnay dabka cararid haddaan dab ku dhacayna maxaan rasuulka u raacnay dheheen macnahay feeriyeen kuwaas marka way ka tageen rasuulkii markii loo sheegay wuxuu yidhi kuwii damcay inay galaan dabkaas haddaad geli lahaydeen kama aadan baxdeen u yidhi yacnii sidaanaad ku dhiman lahaydeen aakhirana naar unbaad geli lahaydeen makhluuq marka macsi laguma adeeco xadiid kalena waa tuu ahaa marka umarada markuu nebiga ka hadlaayey wuxuu yidhi adeeca addoon xabashi aba ha ahaado waxaa riwaayaadka qaar uu ku daray yaquudukum bikitaab illaahi kaas oo ilaahay kitaabkiisa idinku hogaaminaya ayb marka wa ulil amri marka haddii saa lagu fasirana ma waa sidaas dhowr xadiid oo halkan alimaamu lbaqawi uu ka dhigay oo macaanida un ku saabsan xadiidkii cubaadat bnu saamit wuxuu ahaa baayacnaa rasuula اllahi sal ly slam nabigan la mubaayacoonay cala asamci waaacati fi lyusri wاlcusri wاlmanshadi wاlmakrahi wacalaa aharati calayna wacalaa anlaa nunaasica almra ahlahu inaanan ku qabsanin dadka talada haaya talada aanan ku qabsanin ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan inaad gaalnimo cad ku arkaysaan maahane ayb waan naquula bilxaqi aynamaa kunaa laa nakhaafu fi llaahi lawmata laa-im riwaayaadkaa faraha badan marka ismac waadic maqal oo adeec wain ta'amara calaykum cabdun addoonba addoonba madaxa idiin noqdee ayb wa uli lamri minkum waxaa kaloo lagu macneeyaa culimada fuqahada waayo asxaabulamri ayagaa ah aayadda suuradda lafteeda ku imaan doonto waidaa jaa-akum amru min almni aw alkhawfi adaacuu bihi walow raduuhu ila arasuuli wailaa uli lmri minhum maxaa la yidhi lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum dadka ahlu istinbaadka ahee wax kala bixi karana axkaamta nusuusta kala bixi karana waa ayo waa fuqahada sidaasaa marka ulul amriga culimadana loogu macneeyaa bacdi ahlilcilmina labadaba waa la yidhaahdaa way leeyihiin alculamaau iyo marka walumaraa ayb labadaas marka hadday ummadda si fiican ugu shaqeeyaanna ummaddaasi marka khayr iyo wanaag iyo liibaanay gaarayaan hadday ayagu xumaadaanna ummadda inta ay xun yihiin ayay uga hallaabayaan hadday qolo xumaato qolada kalena ay roonaatana hadba intii qoladaas maqan culayskeeda unbaa dhibaataduna ay la ekaanaysaa aayadda marka waxaa ku jirta marka wax aakhirana ummaddan danteed ah baa loogu sheegay oo daacatullaahi wa daacatu rasuulihi adduunyo wanaagsan sababteedna waa naloo tilmaamayoo waa daacatu wulaati alumuur dadka madaxda in la adeeco macruufka lagu adeeco yacnii munkar iyo macsi iyo bidca iyo waxaa ma sheegayna ayb wixii macruufa intay ku jiraan oy sharcigaas markaa ay hirgelinayaan oy maamulayaan in iyaga markaa lagu gacan siiyo laga dambeeyo taa marka adduunyo wanaagsan baa marka laga helaa fain tanaasactum haddaad doodaan fii shayin shay aad ku doodaan farudduu celiyahu shaygaasi ila allaahi warasuuli yacnii fii shayin marka oo min umuuri ddiin haddaad ku doodaan ama ha yaraado ama ha weynaado farudduu celiyahu shaygaasi ilallaahi alle intii kaa u celiya warasu kitaabka allah laga wadaa sida aimadu ku macneeyeen warasuuli rasuulka u celiya xaggiisa rasuulkana haddii uu noolaayo isagaa la iskula tegaa haddii uu dhintayna sunnadiisa in lala aado way ayib meeshana marka kitaabka iyo sunnadaa la tilmaamay shaygii haddii kitaabka iyo sunnada laga waayana laba farac oo kitaabku iyo sunnada tuseen ayaa la aadaa faraca koowaad waxaa weeyaan alijmaac waayo qur-aanka wuxuu tusay ijmaacu lmuslimiin in la raaco waman yushaaqiqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic gayra sabiili lmu'miniina nuwalihi maa tawalaa wanuslihi jahannam wasaa'at masiira marka ijmaaca inaan la khilaafin kan kalena waxa uu yahay alqiyaas qur-aankii iyo sunnadii xaadidadaas dhacday xugunkeeda aayad shabahdo ama xadiid u eg inay culummada kasoo istimbaadaan oy kasoo bixiyaan marka labadooda waxaa la yidhaha labana waa asal labana waa furuuc aslaani wa farcaahumaa way labada asal waa qur-aanka iyo sunnada labada faracna alijmaacu waalqiyaasu waay afartaas waay marka adiladeena meesha aan u laabanno in shareecadeenna wax ugaga qaadanno waa adiladeenna alkitaabu wاsunnatu wاlijmaacu wاlqiyaasu intaas marka waa laysku waafaqsan yahay marka uun daahiriyada laga reebo iyagu qiyaaska iyo xoogaa aan ogolayn laakiin marka aada uma xoog badno warkoodaas meeshan marka farudduuhu ilallaahi waan rabaa inaan wax yar ku istaaga iyadana farudduuhu ilallaahi yaa lala warramayaan amarkan cidda la amray oo khitaabkan lagula khitaabay amarkaani waayo alimaamu alqurdubi tafsiirkiisa wuxuu ku yidhi isagoo farudduuhu ilallaahidan ka hadlayo fa amara biraddi lmutanaasaci fiihi ilaa kitaabi illaahi wa sunnati nabiyihi sala allahu calayhi wasalam alla wuxuu amray shayga lagu doodo kitaabka alle i sunnada nebiga in loo celiyo walaysa ligayri alculamaa'i macrifatu kayfiyati alraddi ila alkitaabi waassunna cid aan culimada ahaynna ma lahan oo ma haystaan aqoonta sidii loogu celin lahaa kitaabka iyo sunnada waxaa aada u badan marka dad aayaddan dad badanaa soo deliishado waxay ku leeyihiin maalan kitaabkii sunnadan u celinay waxbaa dhacaaya markaasaa laysku qabanayaa xaaditho ama naasilo ama wax dhacda hadda dhacaysa oo kala imaanayso qof baa wuxuu iska leeyahay aan aqoon kitaabkii sunnada iyo ulahayn oon culummada lagu tirinin ayaa wuxuu leeyahay kitaabkii sunnada unoqdaana la yidhi annaga waana u noqonnay sidaasaana nooga soo baxday ee u noqdayaa la yidhi adig ma ku jirtaa dadka la yidhi u noqda haddaad ku haddaad culummo tahay waa ku jirtaa haddii kale kuma jirtid waayo farudduuhu ilallaahi warasuul xaadihadan alley rasuul kitaabka iyo sunnada u celiya ninkii u celi kara waayo ninka la amray soo maaha ninkaan u celin karinna isaga amar kale la siiyey oo waa maxay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dadku laba nooc waay marka ninna culummadu wax su-aalaa ninna waxaa weeyaan isagaa culummo ah oo u celin karo xawaadidta ayuu wuxuu u celin karaa xagga sharciga wuxuu u celin karaa kitaabka iyo sunnada marka farudduuhu ilallaahi warasuul cidda lagula khitaabay culimadaas waaye wuxuuna yidhi alimaamu alqurdubi walaysa ligayri alculamaa'i malahan uma sugnaanin macrifatu kayfiyati raddi ila alkitaabi wasunna sida kitaabka iyo sunnada loogu celinayo kayfiyada amaba aqoonteeda ma haystaan cidaan culamo aan ahayn marka qofkii inuu qur-aankii wax ka yaqaano fiqigii wax ka yaqaano usuulkii wax ka yaqaano musطalaxii wax ka yaqaano axaadiidtii cilalkii uu wax ka fahmaayo luqadii carabiga ou aada wax ugaga yani u fahmaayo ou garanaayo macnaha aqoon uu u leeyahay waxyaabahaas qofkii ilmaam u leh yaa xaggan inuu aado ay suurtoobaysaa oo wax celinta iyo ay dhici kartaa inay ka suurtoodo amaa hayru haadaa isaga lagulamaba hadlin aayaddan naftiisa ha u naxariisto waxba younan dhihin kitaabkii sunnadan u celinay sidaana iiga soo baxday waxba younan dhihin qofka haddii isaga fas'aluu ahla dikri ha ku dhaqmo taasaa laga rabaa ayb wuxuu yidhi wayadullu hada calaa sixati kowni su'aali lculamaa'i waajiban waxaana ku tusaa kan sixadiisa warkan su-aasha culimada la weydiinayaa inay waajib tahay waimtithaali fatwaahum laaziman fatwada culimada in la yacnii la raaco oo lagu daydo oo la yacni la la fuliyana laasim inay tahayna yaa waxay ku tusaysaa buu leeyahay inaan qof walba ee amarkaani isaga aanu ku soconin qof walba in kuntum haddii aad tihiin tu'minuuna inaad rumaynaysaan billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri iyo maalinka dambe sidaa haddaad tihiin farudduuhu ilallaahi alle rasuul u celiyay warasuul intaan marka jawaabteeda waa iska muqadaro farudduuhu ilallaahi warasuul eed usoo qadare daalika kaagaa oo wixii laysku qabto kitaabkii sunnada in loo celiyo ayaa khayrun khayr badan wa axsanu wanaag badan ta'wiilan xagga caaqibada dambe iyo ciribta dambena sidaa ayaa yaa ku wanaag badan in kitaabkay sunnada loo celiyo marka shaygii mutanaasacu fiihi ana waa saas wixii aan laysku khilaafsanayna oo ijmaac ku guntanmayna sidiisaa loo qaadanayaa kaas walaa yakunu ilaa xaqan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi wcala alih wsaxbi